Ururka dhalinyarada deegaan xeebeedka Garaacad ayaa olole bacaad ka sameeyay wadada halbowlaha u ah magaalada. Ololaha ayaa waxaa ururka ka qayb qaatay shirkado TTN oo ka mid ah shirkadaha ka howlgala Puntland. Qaar ka mid ah ururka dhalinyarada deegaan xeebeedka Garaacad ayaa sheegay inay sii wadi doonaan ololaha.
ururka dhalinyarada deegaan xeebeedka Garaacad waxa uu ka soo shaqeeyay sida dhiraynta sida nadaafadda sida bacad celinta maantana waxaan u taagannahay wadada halbowlaha ah ee Garaacad iyo Tuurdib isku xidha ee loo yaqaano 3G wadada tan oo bacadku fariistay oo caqabad ku noqday taas oo gaadiidka hakad ku samaysay taas baan maanta bannaynay oo wareejinaynaa waxaan u mahad celinaynaa oo shaqadan naga saaciday kambaniga t t n ee dekedda garaacad dhisa waa mahadsan yahay kambanigaas mar koowaad iyo mar saddexaad kambaniyada la midka ahna waxaan rajaynaynaa inay sida kambanigaas oo kale isku xilqaamaan oo shaqooyinkan oo kale ay volunteeri ku qabtaan kuwaanna waa u mahad celinaynaa t- kambaniga t t n waxaan u imaanay bacaadadii halkan naga xiray oo waddadii gooyey magaalada deegaanka garacad waxaa gooyey bacaad bacaadadaasna hadda haddaan laga tababushaysanin oo aan waxqabadkeeda loo istaagin way xirmaysaa marka halkan waxaa hadda eh, maanta cagaftaas noo taagan oo shaqaynayso baabuurtaas noo shaqaynayso maanta waxaan uga mahad celinayaa shirkadda t t m t t m aad bay noogu tabarucday ay noogu istaagtay ayagoo waxba ay nagu xujaynin haba yaraateen codsigii aan ula tagnay dhibaatadana haysato halkan baawur allaale baawurkii soo galo waa rogmadaa maalin dhawood wiilal baa nooga dhaawacmay ma ay soo mari karaan waddadii waa xirantay ee, tekadii magaaladii jidkii loo soo marayay waddadii baa naga xiran marka ee, waxaan halkan ayagana baaq oga dirahayaa ganacsatada ku nool magaalada kana shaqaysto t t m sida ay ugu istaagtay baan ayagana waxaan ilaahay uga rajaynaynaa in ay ugu istaagaan ololahan waxaa een, loo qorsheeyey ilaa iyo intii bacadkaas laga maaraynayo deegaanka garacad oo wax weyn- wax een, weyn oo najiidaa laga gaarayo inaan laga harin baa la go'aansaday dadka deegaanku saasay go'aansadeen Een, deegaanka gaar ahaan degmada jariiban gaar ahaan gobolka mudug een, waxaan rabnaa cid u maqan ma jidho oo maaragtay tay u timaada ciidda ka qaadaysa ama ka celinaysa ama bacad celin u samaynaysa deegaanku inuu tu- isku tashado bacad celinta iyo bacaadka qaadistiisa iyo dhiraynta waxaas oo dhan asagu isku tashi ku qabto baa la go'aansaday